magaalada muqdisho waxaa maanta ku geeriyooday majaajilistihii caanka ahaa ee cabdi muriidi dheere oo loo yaqaanay ajax iyadoo si weyn madadaalahasina loogu yaqaanay dhinaca madadaalada geerida ayaa timid dhowr maalmood kadib markii uu xanuun ku soo booday ajax warbixintanna waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday cabdi muriidi dheere ajakis oo ka mid ahaa majaajilaystayaasha ugu caansan soomaalida islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyey ka tirsanaa howlwadeennada tv-ga universal ajakis ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku xanuunsanayey mid ka mida isbitaalada magaalada muqdisho halkaasoo loo geeyey xanuun si kedisa ugu soo booday waxaana geerida ajakis ay si weyn u taabatay bahda fanka warbaahinta iyo qaybaha bulshada afhayeenka golaha abwaaniinta soomaaliyeed cismaan cabdulaahi guure oo aqoon dheer u lahaa marxuumka ayaa ka warbixiyey shakhsiyadiisa iyo xilligii ugu horreeyey ee ay isbarteen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdi muriidi dheere ajakis allaha u naxariisto wuxuu ahay nin ummadda dhan ee soomaaliyeed ay taqaano oo caana oo haddii alla kuu roon yahay majaajilaysta ah anigu waxaan bartay soddon sano ka hor ayaan bartay isagoo weliba aan markaas haddii alla kuu roon yahay aniga isaguba aanan fan iyo suugaan iyo midna aan shaqo ku lahayn oo ganacsi yaryar oo haddii alla kuu roon yahay ku jirna marka kadib wuxuu bilaabay inuu aflaanta turjumo iyo haddii alla kuu roon yahay inuu dadka ka qosliyo hase yeeshee qof caana oo bulshada dhan ay taqaano oo warbaahinta muddo dheer xataa ka shaqeeyey hadday t v tahay hadday raadiyo tahayna waa ka mid ahaayo bahda saxaafadda xataa qaybuu ka ahay marka ilaahay ha u naxariiso ajashii dhammaata ifka joogi mayso marka bashar walibana waa dhiman adduunkan cid joogaysa ma lahan allaha u naxariisto samir iyo iimaan allaha ka siiyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo marka ajakis wuxuu ahay nin dabeecad badan oo bulshadoo dhan ay jecel yihiin oo dhallinyarada dhan ay saaxiib leeyihiin oo bulshada cid kastoo ka hor timaadaa oo haddii alla kuu roon yahay ayadoo qoslaysa ay dhaaf cabdi muriidi dheere ajakis ayaa tobankii sane ee ugu dambeysay ka tirsanaa shaqaalaha telefishinka universal waxaana doorkii uu ku lahaa tv-gaasi iyo barnaamijyadii uu ka qaban jiray v o a uga waramay cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ah warfidiyeenada universal ajakis universal t v ayuu ka shaqaynayay muddo toban sano ka badan muddadaasi dheer in badan oo ka mid a ayaan isla soo shaqaynay ee allah u naxariistay ajakis wuxuu ahaa qof aada loo yaqaanay islamarkaana bulshada magac ku lahaa barnaamijyo gaara ayuu universal ku lahaa gaar ahaan laba barnaamij oo la kala yidhaahdo faaliyaha qaranka iyo masraxa furan waxay ahaayeen barnaamijyo gaara oo ka duwan barnaamijyada kale dadkuna ay aada u xiisayn jireen islamarkaana waqtiyada ay soo galaan barnaamijyadaasi ay ku xisaabtami jireen tusaale barnaamijka masraxa furan oo kale wuxuu aha barnaamij uu isaga qayb weyn ku lahaa horumarintiisa dadku dibadda kuwa jooga iyo kuwa gudaha joogaba aad bay u danay jireen dadka qurbajoogta markay dalka yimaadaan barnaamijka ayay soo raadin jireen xilliyada uu barnaamijkaas soo galana aad buu stuudiyuha cariiri u ahaan jiray waxa uu ahaa ajarka sida dadkuba ku wada yaqaanaan nin kaftan badan hadduu daqiiqado kula joogo kaa qoslinaya bulshada dhan qof yar iyo qof weynba macaamil la leh saaxiib ayuuna nala ahaa dhammaanteen waxaan aaminsannahay in uu yahay ajakis tiir ka baxay guud ahaan bahda fanka soomaaliyeed iyo bahda warbaahintaba dadkii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa waxaa ka mid ah cumar sheekh axmed shaam oo ay saaxiibo dhow ahaayeen waxaana uu soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa ajakis iyo tirada caruurta uu ifka uga tegey saaxiibkay cabdilmuriid dheere ajakis allah u naxariisto muddo soddon sanad ku dhowaad aan wada shaqaynaynay waxa uu maanta uu ka tegay caruur uu ka tegay ajakis oo isugu jiraan muxuuha wiil iyo gabdho waa sideed cunug ilmaha oo ajakis ifka uu uga tegay waxaana leenahay muxuu ahay dhammaanba bahda saxaafadda caruurta si aan la iloobi gaar ahaan universal oo hadda muddooyinkii dambe uu la shaqaynayay runta ajakis waxaa nin bulshada ka dhex muuqdo ahaa nin dadka oo dhan ay isugu mid yihiinna waa ahaa runta xasan kaafi qoyste waxaan leenahay eebaha u naxariisto nin wuxuu ahaa waxaa soomaaliya ka baxa wey ajakis nin bulshada aada u guubaabay oo ahaa nin nabada jecelna oo ahaa geerida majaajilaystaha cabdi muriidi dheere ajakis oo maanta si weyn u qabsatay baraha bulshada ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarraysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho